madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed farowle ayaa maanta ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed cusub oo uu yeelanayo maamulkiisu xisbigan oo uu hogaaminay doono madaxweynaha wadankaasi amaba maamul goboleedkaasi puntland ayaa lagu magacaabaa xisbi siyaasadeedka horseed waxaanu noqonayaa kii ugu horreeyey ee lagaga dhawaaqo gudaha maamul goboleedka puntland warbixin amuurtaasi la xidhiidha waxaa garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse barjeeb madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ay weheliyeen inta badan golihiisa xukuumadda ayaa baarlamanka kaga hor dhawaaqay urur siyaasadeedka horseed kaasoo ay isku bahaysan doonaan inta badan hay-adaha dowladda ururka bilowga ah magaciisa waxaa loo baxshay urur siyaasadeedka horseed horseed wuxuu yahay nabadda midnimada horumarka puntland iyo ta soomaaliya labadaba haddaan nabadi jirin midnima ma jirno marka dadku waa dirsan yahay haddaan midnima jirno horumar ma jiro meesha loo socdaana waa horumar waxaa kaloo ka qayb gelaya wakiilada dowladda oo gobollada oo dhan gudoomiyaasha gobolada iyo ku-xigeenadooda meeshii halle iyo meeshii laba leh waxaa kaloo ka mid noqon doona asaasayaasha wakiilada dowladda oo degmooyinka waxaa las ohan karaa dadweynaha waxaa loogu dari waayo dadweynaha weli xisbigii lagama furin shirweyneay kasoo qaybgeli doonaan markaasay wixii kasoo qaybgala guddiga golaha dhexe oo xisbiga ka mid noqon doonaan markay shirweynaha yimaadaan guddiga fulintana qaarkood geli doonaan dowladda ayaa sidoo kale sheegtay maanta in nidaamkan ururada siyaasadda ee mucaaradka siin doono fursado ay kaga qayb galaan tartamada doorashooyinka soo socda waddanaan mucaarad saxa lahayn waddan ma aha laakiin mucaarad waa inuu yahay mid dariiqa sharcigaa waafaqsan mid eetikada waxa la yidhaahdo leh xuduud aan la dhaafi karin anshax xuduud wax sheegaayeen si edabla u sheega si sharcigu u golyahay u sheega dalburburin ayan ku jirin cid ceebayn ayan ku jirin in loo ogolaado inay axsaabtooda furtaan oo ay helaan balaadfom ay ku hadlaan oo beri markii doorashada la gaalo baarlamaankan uu noqon doono mid axsaab kala gedisane ay midaba tabarteeda ay ku yeelato xildhibaano fadhiista markaasna la doorto madaxdii dalka inagu weli waxaynu ku soconaynaa nidaamka barlamentaariga ah oo baarlamaanku awoodda sare leeyahay inuu madaxda siyaasadda isagu doorto baynu ku soconaynaa gudoomiyaha guddiga iskudhafka ee urasaasadeedka dowladda daahir xaaji khaliif islamarkaana ah wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland ayaa sheegay in dhisitaanka ururkan uu ahaa mid dhinacyo badan laga eegay ka hor ku dhawaaqistiisa maanta
qaabka tirada guud oo asaasayaasha waxaan ugu talagalnay tiradiisu inay noqoto laba boqol iyo sagaal xubnood oo ka kooban ay ugu horeeyaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha wakiilada gudoomiyaasha gobollada iyo ku-xigeenadooda daahir xaaji khaliif ayaa sidoo kale ugu baaqay in qeybaha kale ay ka sugayaan ku dhawaaqista ururadooda waxaan kaloo u horseedaynaa ururada kale oo samaysmi doona iyagana inaan ku soo dhoweyno oo iyaguna ay samaysan doonaan ururadii ka qaybgeli lahaa tartanka doorashooyinka dowladda puntland inkastoo maanta dhanka dowladda ay sheegeen inay ku dhawaaqeen urur siyaasadeedkoodii ayaa haddana waxaa dad badan ay sugayaan dhanka mucaaradka iyadoo horey qaar ka mid a ragga mucaaradka ay sheegeen inaysan ku qanacsaneen qaabka ay dowladda u waddo nidaamka xisbiyada badan nuux muuse birjeeb v o a garowe